waxaa magaalada nairobi lagu qabtay xaflad lagu daafuray iyo xafiiska cusub ee hay-adda niger horn africa foundation oo loo asaasay inay ka howlgasho geeska africa ujeedada loo asaasay ayna tahay in bulshada geeska afrika ay helaan waxbarashada caafimaadka iyo biyo nadiif ah munaasabadda waxaa kasoo qoobgelay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayeen xildhibaanka degmada kamukuji yuusuf xasan iyo xildhibaanka laga soo doorto deegaanka lafi ismaamulka mandera maxamed cabdi kheyr ayaa soo dhoweeyey xafiiska cusub ee hay-adda ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay deeqa dalaca oo ka mid ahayd mas-uuliyiintii kasoo qeybgashay xafladda iyo xildhibaanka degmada kamuguji yuusuf xasan oo bogaadiyey xafiiska cusub ee hay-adda horn africa ee foundation nature of horn african foundation foundationkan waxaa aas-aasay cabdulaahi cali sidaad ogtihiin wuxuuna ka soo bilaabay magaalada portland ee ku taala cariga maraykanka ee stateka maine oonu wada degannahay marka cabdulaahi kuma cusbo inuu organization sameeyey organization aad u weyn oo la dhaho gateway community services ayuu ka sameeyey main oo aad u shaqeeya oo maaragtay economic development youth empowerment maarata dadka yaryar si loo soo kor loogu soo qaado waxbarashadooda siday u noqon lahaayeen shaqaale fiican oo maaragtay waxqabsada oo dalkooda iyo dadkoodaba waxtara marka wuxuu yidhi cabdulaahi waa inaynu samayno organizationkan ama n g o-gan oo kale in kenya kenya waa inaan ka samayno marka waxyaalaha la doonaya inuu u qabto dadka reer kenya waxaa ka mid a dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca biyaha in maaragtay dadka ay helaan biyo nadiifa oo cabitaankeedu ku wanaagsan yahay iyo maaragtay dhinaca caafimaadka waxaad moodaa in africa ay u badan tahay ama east africa ba aynu dhahnee in maternity healthka ama dumarka inay caruurta isku dhintaan marka haddii maaragtay waxyaalo badan oo caafimaadka ku saabsan oo dalka maraykanka ku horumaray haddaanu u keenno maaragtay dadkeenna ku nool ee kenya especially ee soomaalida ah waxay noqon lahayd maaragtay wax wanaagsan oo wixii aan dadkii u tarnay maaha keliya inaanu ka muuqanno meelaha aanu joogno ee maraykan laakiin waxa weeye inaanu ka muuqanno dalkeennii aanu wixii aanu dalkeennii ku kordhin karno aanu ku soo kordhino iyo dadkeennaba runtii wakaaladdan waa wakaalad ay sameeyeen dhallinyaro soomaaliyeeda qurbaha jooga dadka qurbaha jooga oo shaqaysta had iyo jeer waxay leeyihiin karti aqoon iyo waaye aragnimo waxtar weyn u yeelan karta qaaradda afrika iyo geeska afrika iyo dalalka dadka soomaalidu ay degan yihiin laakiinse intooda badan waa dad iska shaqaysta oo lacag u soo dira qoysaska ay ka dhasheen laakiin ururkan dhallinyaradan iminka ay madax u tahay xildhibaan deeqa dalac maxamed khaliif iyo cabdulaahi cali iyo waxay go'aan ku gaareen inay dib ugu soo noqdaan qaaraddoodii afrika iyo dalkoodii hooyo oo ay wax ka qabtaan dibudhisidda horumarka iyo caafimaadka tacliinta iyo taakulaynta dhibaatooyinka haysata dadkaasi marka runtii ururkan waa urur aan caadi ahayn waxaa la yidhaahdaa nature horn of afric foundation ujeeddadiisana waxaa weeyaan in ay wax ka beddelaan nolosha dadka ku nool geeska afrika xafiis bay ka furteen kenya halkaanay ka bilaabi doonaan hooshooda ugu horraysa ee geeska afrika waanaan soo dhowaynaynaa waanan u hambalyaynaynaa sababtoo ah ma badna dadka dib u soo noqda oo aqoontooda dhaqaalahooda kartidooda dib ugu soo celiya dalalkii iyo dadkii ay ka dhasheen marka ururkan anigu waxaan ahay taageerayaasha ugu waaweyn ee ka dambeeya mas-uuliyiintii kale ee ka hadashay munaasabadda waxaa ka mid ah maxamed cabdi kheyr iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli cali gaas xildhibaanka deegaanka lafe maxamed cabdi kheyr ayaa bogaadiyey xafiiska cusub ee hay-adda ay ka furatay ee gudaha ee dalka wuxuuna tilmaamay in wax badan ay ka qaban doonto biila-aanta ka jirta waqooyi bari awalan waxaan leenahay waan soo dhowaynaynaa hay-adaha saana camal leh oo dhallinyarta ay soo qabanqaabiyeen hay-addan hadda nature horn of africa baahida dhulka ka jirta khaasatan degmada anigaan ka imaada ayay hadda ay si toos ay wax ugu qabanayiin dhulkii runtii aan ka imaadna annaga noodistaan ahaanne baahida noogu weyn waa biyo biila-ay ayaa ka jirta biila-ay ayaa meel kasta ka jirta marka haddiiba arrimaha biyo ay wax ka qabtaan maasha allah kaalin weyn ayay ka geysani doonaan baan idin salaamaya dhammaantiin waan ku faraxsan inaan ka soo qayb galo xafladna quruxda badan ee lagu dahfurayo nature horn afrique foundation oo ka shaqayn doonaysa wax badan oo de mujtamaca ama kenya ha noqotee ama soomaaliya ha noqotee maadaama hadda nairobi aan joogno dabcan waxaan qiyaasayaa inay u badnaan doonto hawsheeda dhanka kenya ka shaqaynaysa waxbarasho ka shaqaynaysa caafimaad ka shaqaynaysa yacni biyo iyo mataqaana sanitation ee, ka shaqaynaysa ee, wax badan oo kale oo aan u malanayo ummadaha ummadda in ay muhiim u tahay horumarkeeda waxaan rajaynayaa aan ilaah yacni ka rajaynayaa oon ee, ku run- runtii een, ee, ku niyadsamahay in ay hana qaadi doonto xafiiska cusub ee hay-adda ay ka furatay gudaha kenya ayaa la filayaa in ay wax badan ka qaban doonto gudaha geeska afrika abdulaahi xuseen yuusuf tuuryare warbaahinta star hotelka radison blue magaalada nairobi